goortii sabtida la gaaray ayuu bilaabay inuu sinagoga wax ku baro dad badan oo maqlaayana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen ninkanu xaggee buu waxyaalahan ka helay oo xikmaddan la siiyeyna maxay tahay in xataa shuqulladan oo xoogga leh gacmihiisu sameeyaan kanu miyaannu ahayn nijaarkii ina maryan kii walaal u yahay yacquub iyo yoose iyo yuudas iyo simoon gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda ma ahaye meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhowr buka gacmihiisii saaro oo bogsiiyo mooyaane wuuna ka yaabay rumaysad la'aantooda aawadeed kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo wax baraya rasuulladii shuqulkoodii kolkaasuu laba iyo tobankii u yeedhay wuxuuna bilaabay inuu labalaba u diro wuuna siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan wuxuuna ku amray waxaba safarka ha u qaadanina ul ma ahee kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina kaba gashada laakiin laba khamiis ha gashanina wuxuuna ku yidhi meel walba oo aad guri ka gashaan halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan meel alla meeshaan idiin soo dhoweyn oo aan idin maqlin goortaad halkaas ka tegaysaan siigada cagihiinna ka dhabaandhaba inay mare ka gees ah ku ahaato markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii inay toobad keenaan jinniyo badan ayay saareen dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen